dugsi hoose dhexe oo laga hirgeliyey magaalada hargeyla ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa xariga laga jaray munaasabada xarig jarka ah dugsigan waxaa ku sugnaa maamulka gobolka afdheer kan degmada hargeyle mas-uuliyiinta waxbarashada ah gobolka afdheer iyo aqoon-yahano gudoomiyaha degmada hargeyle shukri xasan bare ayaa ka waramaya ahmiyadda iskuulkan uu u leeyahay bulshada maanta waxaan xarigga ka jarnay dugsigan oo bilo ka hor la dhagax dhigay dugsigan wuxuu ka mid yahay dugsiyadii inishiyaatifka degmada hargeyle mashaariic waxaa jirtay inishiyatif ah oo guud ahaan gobolka ka socotay kaasoo degmada hargeylena inishiyatif ahaan ama mashaariicda muhiimka ay u qaadatay dugsigan maanta ayaan xarigga ka jarnay dugsigan waa dugsi baahi weyn loo qabay oo bulshada ku dhaqan qabalahan waa dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee abaarihii soo barakiciyeen taa darteed baa maxay ahayd ayaa loogu sameeyey iskuulkan guud ahaan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan saaka ka soo qayb galo anoo marka horena dhagax dhiggiisana ogaa oo ka qayb galay haddana inaan xadhig jirkiisa ka soo qayb galo isagoo weliba functionalitygiisana ardaydii ay diyaar yihiin oo sanad dugsiyeedka laba kun iyo siddeed iyo tobanka shaqadii lagu bilaabay aad iyo aad baan oo diiwaangelinta ka socoto oo ardaydii ay wax ku baranhayaan inaan ka soo qayb galoon xadhig jarnana waa waa arrin farxad weyn nooc weeye mid ka mid a dadka magaalada hargeyle ayaa u mahad celiyey cid kasta oo kaalin ku lahayd hirgelinta iskuulkan
waxaan u mahad celinaynaa degmadaannada iyo gobolka annaga sharafta leh iyo dowladda sharafta leh wax fiican baa ayna noo sameeyeen iskool aad u fiican bay nala sameeyey meel carruurtu wax ku bartay lahaayeen qorax baa la hisay lix siddeed sano iyo carruurtu waxay ku dhiganayeen meel bannaan annaguna inta aan cabanaynay si fiican baa iskool fiican oo waxaa weeye tayalaana loo dhisay waanaan u mahad celinaynaa dowladdaannada sharafta leh annaguna si fiican baan hadduu ilaaha yidhaahdo doonaynaa inay carruurta wax noogu barato dad iyo carruur iyo dad waaweyn baa hadduu ilaah yidhaahdo iskoolka quruxda badanee naloo dhisay inaan dadka jooga qabalaha uu si fiican ooga waxbarto ayaan annaguna ballan qaadaynaa si kastaba iskuulkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka deggan xaafadda barakaca ee degmada hargeyle ee gobolka afdheer